بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة الراوي waxaan soo haynay masaladii ahayd marka waqfi iyo rafci ay istacaarudaan amase irsaal iyo wasli ay istacaarudaan sida loo kala horraysiinayo bal aqwaashii guud ahaan waan soo aragnay halkan waxa uu kuba raajix yeelay imaamkuna waa inoo taalaaba markaan eegno khaasatan mutaqadimiintii iyo si camalkoodu ahaa iyo inaanu qaanuun mudaridi jirine kolba xaalo la raajax yeeloy qaraa-inta taasi ku xidhantayna shalaytaan soo sheegnay iminka tani waa masale kaba binaysmaysa oo ka ratibmaysa haddii aan qowlkan ugu dambeeyaba qaadanno ah laba raawi oo labadoodiiba cadaalo way u sugnaatay dabdi baa u sugnaaday ee laakiin midkood baa ka kale ka dabdi badan waxaa la mid ah haddii laga tiro badanyihina waa la mid ay xadiiskii ismatalan isku khilaafaan riwaayadiisa oo masalan kii isagu waxa weeye laga xifdiga badnaabaa xadiiskii wuxuu ka dhigay marfuuc kii xifdiga badnaana xadiiskii wuxuu ka dhigay mawquuf ama kii laga xifdiga badnaabaa xadiiskii mawsuul ka dhigay kii ka xifdiga badnaa ama tiro badna kaga raajaxsanaana xadiidkii wuxuu ka dhigayba mursal buu kaba dhigay iyada axfadkii baan qaadanaynaa baana nidhi suuradan axfadkii baan horraysiinaynaayo dee kollay xadiidkaa naftiisa iyo sidii uu ku wariyo waan ka tagnay xadiidkaa waa laga tegay markaasoo qadxi baa taa ugu sugan xadiidka marka la eego kaa gaar ahaantiisa laakiin maxaa meesha imanaysa kol hadduu ninkani dadkii ka mudnaa uu khilaafay cadaaladiisii ama dabdigiisii taasi ahliyadii uu riwaayo u lahaa miyay si guud wax u yeelaysaa oo aan odhanaynaa kol hadduu ninkani isagu si dadkii ka xifdiga badnaa ama ka raajaxsanaa ay ku warinayeen uu khilaafay waa ruux xifdigiisu xun yahay ama sayul xifdi ama taasoo axaadiistiisii oo dhanba waa la wada daciifinaya waa taa mas'aladu tii buu inoo sheegaya wuxuu idhi وعلى هذا أي وبناء على هذا القول قول كان أه تقديم الأحفظ أما الحكم الأحفظ هدي أن كبس عنه لو أرسله راوي هديو إرساليو لو أرسله حديث كي هدو إرساليو الأحفظ كي أحفظ كاها أو وقفه أمس وقفيه الأحفظ كي حفتك بدنا معنى حديث كي مرسل نمو كوريو أما موقوف نمو لا يقدحه irsaalka ama waqfigaa kii axfadkaa xaggiisa kaba dhacay may dee waa kaasoo xadiidkiisaasaa lagu wariye laa yaqdaxu ma dhaawacayo oo wax ma yeelayo ma dhaawacayo alwaslu wasligan iyo warafcu rafcigan kii hayr alaxfadkaa xaggiisa kaba dhacay fii cadaalati raawihi ninkii xadiidka warinayey ee xadiidka mawsuulnimo ku wariyey ama marfuucnimo ku wariyey cadaaladiisii taasi wax ma yeelayso oo waxa weeye meeshii waxa yaallo uun khada baan ku xukumaynaa ninkii kol haddii aan tii kala raajax yeelay inuu isaga kaba dhaco tani khadaiisa tahay ama ilow ay tahay xaggiisa kaba yimi oo kol haddaan riwaayadii kala qaadanay haddaba mujarad alkhada wa nisyaan raawi ka dhaca ee ma keeno in isaga halkaa cadaaladnimadii iyo ahliyadii uu riwaayo u helaaba lagaga saaro laydhaa waa nin daciifa ma keenayo xadiidkan un baan ka tegaynaa ee waxaa inoo soo baxaya axaadiistii kale ninkani warinayey in cidi ku khilaafin sideedii baan u aqbalaynaa isaga cadaaladiisii dee siunbuu caddigii iyo dabdigii uu lahaa inoogu leeyahay waayo khada iyo marmar dhaca iyo nisyaan marmar dhaca ruux ka badbaadaya ma jiro allahuma suura imanaysa ninkan waxani hadday ku bataan oo hadiyo goor dadkii xufaadda ahaa markuu xadiiskii la wadaagsado siay ku warinayeen si ka duwanun uu ku wariyo taasi waxay tilmaamaysaa inaanu xifdi lahayn dabdi lahayn oo markaa dee xifdigiisa uu xunyo waa laga tegaya ee marka ay tahay wax marmar dhacay axaadiistii kaleu ku waafaqayana ay badan tahay xadiiskan uu ku khilaafuun baa laga tegaya ee axaadiistiisii kale lagama tegayo isagana cadaaladiisii iyo dabdigiisii halkaa laguma dhaawacayo ama ahliyadii uu riwaayo u lahaa si unbay baaqi u tahay intaa weeye masaladu oo laa yaqdaxu alwaslu wasligan iyo warafcu min araawi raawiga xaggiisa ka ahaadee uu wasliyey ama rafciyey wax kayrkii uu mursal ka dhigayo ama mawquuf fii cadaalati raawi raawigiisa cadaaladii waqiila waxaa la yidhi qowl dee kolley iska daciifa haddaanu waxani badan yaqdaxu fiihi raawiga wuu dhaawacayaayo wuu qadxinayaa wasluu xidhiidhintiisa uu xidhiidhiyey ma arsalahu lxufaadu raggii xufaaddaa waxay irsaaliyeen hadduu taa ku khilaafo waa dhaawacaya laakiin taasi waxa weeyaan kol haddaanay badnaanin iyada ma aha iminka qowlkii dee la raajax yeelayay maaha kolleyna insha allahu tacaala kitaabkan ku arki doonaaba xifdiga raawiga waxa lagu garanayo oo raawigu inuu xifdi leeya waxa lagu gartaa ruwaadii kale ee xifdiga lagu yaqaanay buu markuu axaadiis la wadaagsadaa la eegaa sida xaaladiisu ay tahay oo hadduu had iyo goor waafaqo dee waa ninkaa xifdiga leh hadday mukhaalafo badan oo iyagii sibay ku warinaysa dhinac kaluu socdaa waa inaan xifdi lahayn oon ehel u ahayn riwaayuu noqonaya markaa tan marmar wax dhacay dhib kuma keenayo weeye macnuhu laakiin xadiidkan kolley waa laga tegayaa xadiiskaas dee waaba la cileeyey oo suuradiisa lama qaadanayo النوع الثاني عشر نوعي لبyo tobnaad التdليس تdليiskii weeye oo bal تdليisku wuxuu yahay iyo xadiiska la tdliisiyey tdliis galay xukumkiisa iyo ama ka mudliskee tdliis ku sugnaadaybaa xukumkiisa ayaa inoo imanaya wa huwa tdliisku qismaani laba qaybood weeye alأwalu ka hore oo macnaa tdliiska laba u kala baxa waa laba qismi oo waaweyn qaybo kaloo dhowra oo kollay dee mid ahaan ku jira ama ka hore qismiga hore uun qaybihiisa kaba midina way adigu jiraan alawalu ka hore tadliisulisnaadi waa tadliiska lagu magacaabo tadliisulisnaad asalka hore tadliiskuna dee waa qarin ceebsa ama wixii la iibinayo kaloo ceebtiisa la qariyo iyo baaba tadliis lagu magacaabaa dee halkana nooc qarin xaqiiqadii riwaayadii ayaa kuba sugan haddaba ka hore tadliisulisnaad baa la yidhaah oo wuxuu kala baxaa labada qaybood tadliisulisnaad iyo tadliisushuyuukh bay kala noqon suuradiisna waa tan ka hore oo bi-an yarwiya inuu wariyo weeye shaksigu caman shaksi xaggii uu ka wariyo caasarahu uu la samantabay ama la mucaasaroodo isa soo gaadheen isku waqti ahaayeen maa waxuu kaba wariyo lam yasmachu aanu maqlin minhu isaga xaggiisa aanu kaba maqlin oo imaamka nawowi kitaabkiisan kitaabkan oo asalka irshaadu طulaab اlxaqaa'iq isagoo ibnu salaax tabac u ah ayuu kaba cabireenna aw laqiyahu waa ninkii uu la mucaasarooday amase uu la kulmay oo xataa dee mucaasaro kelima hadduu laba kulmana xukumku waa tan kollay masaladuna waa inoo dambaysaa caman caasaraw maa waxuu ka wariyo lam yasmachu aanu maqlin minhu kan dee mucaasirkiisa uu la mucaasarooday aanu ka maqlin uu kaba wariyo muhiman xaalu yahay mid moodsiinayo oo dee ciddii bal maalan dadkii uga dhigayo moodsiinayo usluubkan uu ku warinayo samaacahu maqalkiisa uu kaba maqlay oo dee cibaaro aan sariix ku cad ahayn dee ama mid ku cad ahayn kala maqal laakiin laga moodi laga dee fahmi karo oo la moodi karo inuu dee waxaan kaba maqlay usluub sidaasoo ixtimaal ku suganyo laba imanaya wabatani qaa'ilan xaalu yahay mid ku qowlaya qaala fulaanun hebel baa saa yidhi aw can fulan ma odhanaya xadaanii samictu akhbaraniina been bay taasi noqon ee cibaaraduna odhanaya qaala fulanun dee ninkiina nin hore maahayo waa nina isku waqti ahayn ama uu laba kulmay ama uu wax ka maqlayba kale aw can fulanin buu odhanaya o naxwa wixii cibaaraadkaas laba mid ah ayuu odhanaya warubbamaa waxaa la arkaa awqaadda qaarkeed dhacdo lam yusqid aanaanu ridin sheikhahu sheekhiisa aanu ridin oo sheekhiisu meeshii joogo oo wasqada uu rido hayrahu sida sheekha sheekhiisoo kale uu rido daciifan aw sagiiran waa likownihi muxuu u ridayaa ahaanshihiisa kaasi uu yahay daciifan ku daciifa uu yahay oo waa markan dee sheekhiisii uu ridayo cid aan isagii ahayn kaba soo naqlinayo aw sagiiran ku yar isagoo aba taxsiinan fiicnayn oo lilxadiisi xadiiskii dee bal suuradiisii ama dadkii xumaa daciifkaa markuu kaba saaro saa uu kuba fiicnaynayo ama suuradan dee sanadkiisoo caliya waxyaala uu ku taxsiininayo walimaka kani waa tacriifkii waana qeybtii hore tadliisulisnaad waxaa adigu uu inoogu tacriifiyay haddaan halkanun kuba soconnoon ku kaaftoono macnaa shaksi ayaa xadiis warinaya ee nin buu ka maqlay ninkii uu ka maqlay buu meeshii ka saarayaa wuu tuurayaa xadiidkii markaa dee sheekha sheekhiisiibuu u guurayaa isaguna kii uu kasii maqlay kaa kale uu ka sheekhiisa dee ninku uu udhexeeyey hadduu nin hore yahay iyada taa tadliisiya lama odhanayo irsaal daahiroo ninkii macrifo yaroo kooban liba uu garanayuu noqonaya ama dabaqaadka dadka inuun macrifo ubadhi kaas isaga markaa tadliis ma noqonayo ee ninkan labaad ee uu guurayna waa ninkan horta ay isku waqtigayiin ee isba uu soo gaadhay marka dee haddii ay mucaasaradaasun ahayd oonun laba kulmin ama uu la kulmiyo inuu waxba kaba warin laakiin uusan kol haddii dee ninkaa uu la kulmi kari laha ama uu laba kulmay yaanu waxba kaba warinhinbe xadiidkii u guuro waa halkan oo aad bay arrintani u qarsoonaanaysaayoo dee labada nin imakasta ma aha xaaladoodu ninkaa aanu soo gaadhin uu wax kaba warinaya la iska garanayo marka taariikhdii iyo tarjamadoodii un loo laabmo tani la mid noqon mayso dee nin xaafido aqoon sarela mooyaane waxaa la arkaa inaan tan la soo saarin tadliiska meesha jiraana kaa weeye haddaba marka uu ninkaa ka labaad uu guuro dee ma odhanayo samictu ama xadathaniyo nin beenaalu u noqonayaan ahlba riwaayo u ahayne wuxuu isticmaalayaa cibaaraad aan itisaal dee laga fahmi karo laakiin aan ku caddayn sida can fulan isagoo yidhaa waatii aan cancadana soo marray xukumkeeda ama ana fulanan qaaladii aynu soo marray ama qaala fulan iyo dakara fulan iyo cibaaraadkaasuu isticmaalaya balkaas baa tadliisku yahay waana san ibnu salaax iyo qolooyin ay ku qaydaan oo ah dadkaa mucaasarooday ama kulmay laakiin aan wax kala warin inay riwaayadoodu markaa dee uu wax weeyaan san oo kale uu midkood nin saasa kaba wariyo tadriis la odhanayo laakiin a'immada qaarkoodba waxay kala saaraan waxay al-irsaal alkhafi yidhaahaan iyo noocan tadliiska oo hadduu ninkani ninkan soo gaadhay ama uu la kulmay laakiin wuxuu ka wariyey aanu jirin iminkana isagoo sheekhiisii u dhexeeyey tuuraya uu can fulaan yidhi taa irsaal khafiyay kaba dhigaan in tadliiskana waxay ku khaas yeelaan waa ninkan sheekhan uu la kulmay waxbuu ka wariyo axaadiis kaluu ka wariyey laakiin xadiiskan maanta uu tadliisinaya kama maqle cid baa u dhexaysay markaasuu waasidadii intuu tuuro ayuu isagii oo maanta xadiidkan walow gees kaleba sheekh uuga ahaa laakiin xadiidkan sheekhuguma ahayna nin kale u dhexeeyo waasiduu kaga wariyey intuu waasidadii tuuruu can fulaanin odhanaya waana halkan tadliisku kaba imanayo waa laba nin oo la og yahay inay wax kalaba wariyo inuu hagaag isu soo gaadhay ayuu waxaanu ka maqlin buu markaa u tiriyey ciddii uu ka maqlayna uu kaba u tuuray taas baa tadliisku yahay bal saasay kolley abubakr albazaar iyo abuxasan alqadaan waana xaafid ibnu xajar siuu kutubtiisa kuba socdo iyo ciddii dee isaga qowlkiisa kuba raacdee bal masalan isaga waxa uu sharxunuqba ku raajax yeelay qaadatay bal taasi waa suuro suuro labaad buu inoo sheegay oo iyaduna noocan un ah oo ninkuu sheekhiisii uu xadiidka ka maqlay ma tuurayo ma ridayo uu sheegaya laakiin xagguu ridaya waa nin labaad oo sanadkii ku sugnaa waa sheekha sheekhiisii buu meeshii ka saaraya marka kolley taasoo kale qaaliban dadka saas kaba saara waxay samayn jireen ninkaasaa daciifa sheekhiisna waa nin hiqaa sheekha sheekhiisan ninka kale dee ninkan uu tuurayo usii sheekhaana waa nin hiqaa waana labadinoo isa soo gaadhay si arrintu aanay markiiba loo garan dee oo tadliis ay u noqoto markaasuu ninkan daciifkee u dhexeeyey buu tuurayaa wuxuu xadiidkii ka wada dhigayaa sanadkaa wada hagaagsan ee ku siman dadkaa siqaadkaa kaa barhkood waxay ku magacaabaan tadliisu taswiya barhkoodna qudaamadii khaasatan tajwiid bay odhan jireen fiicnayn oo ninku dadkii fiicfiicnaayey sanadkunbuu sheegay dee ciddii aan fiicnayna waa kan tuuray waa nooca ugu xun weeye ugu shar badan kaa gaar ahaantiisa ninka waxaa u camdiyo sameeya iyada taasi jarxi bay noqonaysaa riwaayadiisoo dhan loo celiyo ayay noqonaysaa waayo ninkii daciifkaabuu tuurayaa xadiidkiina isagii baaba laga wariyey marka ninkaan xaqiiqada ogeyn xadiidkii waabu tasxiixinaya ama taxsiininaya xaaladuna taa may ahayn bal nooca dambe uu sheegayna kaaba weeyaan oo wuxuu ihi warubbamaa waxaa la arkaa oo dhacda awqaada qaarkeed lam yusqid inaanu tuurin sheikhahu sheekhiisa aanu ridin ee waa asqada uu rido hayrahu waa sheekha sheekhiisiiba masalan ama cid ka sarraysa muxuu u tuurayaa daciifan likownihi daciifan inuu ninkaasi daciif yahay wa sheekhu hiqa markaa sheekhiisna waa hiqo aw sagiiran amase uu yaryahay qaaliban sagiirka iyo siqarka waxay u isticmaalaan ee hadduu sagiirkii sanadkaa yar dhaadhacayo weeyaan oo si sanadka caali uu noqdo ama tadliisu shuyuukh baanay taasi kuba badantay sidaan arki doono wuxuu taa u yeelayaana taxsiinan fiicnayn lixadiisi xadiidkii uu fiicnaynayo sanadkiisii dee dad wada markaa ama la aqbali karo uun uu ku wada daynayo ciddii kalena uu tuurayo bal xukunku waa inoo dambeeyaayo tacriifkii baan ku jirnaaye taasi waa suuro aan imagta hayno suuradii tadriisul isnaad athaani ka labaad waa noocii labaad tadliisu shuyuuqi waa tadliisu shuyuuq nooca la yidhaaho wadalika bian yusamiya inuu magacaabo weeye sheikhahu sheekhiisa uu magacaabo aw yakniyahu amase kunyo uu yeelo u kunyoodo aw yansubahu ama nisbo nisbadu ama qabiilo ha noqoto ama beled ama wuxuun eh uu nisbeeyo wax aw yasifahu amase uu ku sifeeyo bimaa laa yucrafu waxaan la garanahayn uu ku sifeeyo ama aanu dee ha jirto waa xaqi run haba ahaatee aanu ku shuhroobin oon loo aqoon aan taas uu ku sifeeyo noocii labaad waa noocan tadliisu shuyuukh bay dhahaan sheekhii lama ridayo oo sheekhii waa joogaa uu ninkani wax ka maqlo sanadkii cidi kabama maqnaa sheekhanna waxbuu kaba maqlay markaasaa daraaddeed maanta halkan siiqadii ixtimaalka lahayd maba imanayso xadathanii ama samictudii buu odhanaya laakiin maxaa dhacaysa sheekhiisii magac baaba lagu yaqaanay ama kunyaa lagu yaqaanay nisbaa lagu yaqaanay waxbaa dadka dhexdooda mashhuur uu ku ahaa tii buu meesha ka saarayaayo magac aan dee aanu kushoonin kunyo ku shuhuroobay ba weeye magaciisa dadka badankooduba aanay aqoon ayuu magaciisii hadda waa caadigaha ayuu sheegayaaba ama kunyo aanu ku shuhroobin waaba kunye ayuu ku sheegayaa ama nisbe aan loo aqoon nisbadiina dee waaba ama qabiiladiisii ama beledkiisii waa wixii loo nisbayn lahaa laakiin waanu ku shuroobin oo waan loo aqoon ayuu kuma sheegaya wixii lagu yaqaanay haddana meeshii ma sheegayo intaasoo ku kaaftoomaya adigu ama wuxuu ku sifaynayaa xataa dee sifo ay kaba timaado isan dee acraj iyo acmash iyo waxyaalaha caynkaas ee kale noocyadaas sifooyinkaas oo aan adigu cidi ku aqoon buu ku sheegaya markaasa maxay noqonaysaa ee ninkii wuxuu isu rogayaaba marka xadiidkii la arkay magacan lagu arkiyo tan aan laba aqoon khaasatanna dadka aan dee xifdi aada u badan oo ruwaadda marka la eego magacyadooda iyo kunyooyinkooda iyo ansaabtooda iyo sifaadkooda iyo waxyaalaha kale khasaa'istooda dadka hagaag u wada yaqaano aan ahayn oo dhammi ninkii way ku adkaanaysaayoo nin aan la garanayn buu noqonayaa taasna kolkol xadiidkii bay khatar weyn ugu imanaysaayoo ninkii marka la garan waayo isagoo hadda sidiisii kale nin siqaba u ahaa ayaa xadiidkii baa dhici karta in la daciifiyo oo jahaalo loo daciifiyo halkaa xadiidkii dhib ugaba timaado balkaasna waa nooca labaad sababtiisana waan arki doonaa ay noocaa u samayn jireen kaasna tadriisu sheikhu baa la idhaha adigu sheekhii lama ridaye waxaan lagu aqoon ayaa lagu sifaynaya ama magaca ama kuyaa ama dee nisba bal labadaa nooc bay inoo noqdeen noocyadaa kale dee haddii aan warubama lam yusqid sheikhaoo nidhi tadriisu taswiya nooc saddexaad buu inoo noqon oo halkaa inoo gala oo nin baqiyo la idhaa iyo ruwaadda kaba midaya baa la odhan jiray iyo weliid ibnu muslim iyo aad bay waxaa u sameeyeen ama way samayn jireen noocaas oo kale tadriisyo kaloo sharaxa ku arki doontaan sida miduu tadriisulqadci ku magacaabayo mid tadriisulcadfina waa jiraa idinkaa eegan doono kuwaa kama hadlayo laakiin dhammaanba tadriisulisnaadkunbay qaybihiisii noqonayaan kanna waa tadriisu shuyuuq bal waa kan xukumkii amal awalu ka hore waa kaa sheekhii laba ridayo meesha laga saarayo fa makruuhun jiddan aad iyo aad buu karaha u yahay damahu waxaa ceebeeyey akharu alculamaa'i culimmada intooda badani way ceebeeyeen ee shucba oo kalena raggii ugu sii adkaa ayuu ahaayo waxaa lagaba soo naqliyey inuu yidhi laan asniya axabu ilaya min an udallisa inaan zinaystaa anigu aan kaba jeclay anoo tadriis laba imaada waayo waa mafsadada weyne kaba ratimayso dee waa wax xadiis dee xukum lagaba qaadanayo axkaamtii shareecada meelihii lagaba qaadanayay ah marka uu tadriis kuba yimaadee hadday tadriiskii kaba dhalato xadiiskoon la aqbaleen in la aqbalo dadka ay ku camal falaan oo ay ku dhaqmaan mafsado aada u weyn baa kaba ratimaysa bal waa hadalkiisii yaa tadriis akhulkadib iyo walow mubaalaqa ay kaba ku xambaareen uma qaala waayo horta bal culimada intoodii badnayd bal taasi waa mid oo horta waa shay aan fiicnayn oon toosnayn weeye saabo bal markaas ay tay in lagaba dheeraado uma qaala fariiqun koox baa waxay yidhaaheen minhum iyaga kaba mida waa ahla alxadiid iyo fuqahaba man shaksigii curifa la ogaado bihi ay bitadliis waa ninka isaga tadliiska lagu ogaado ee la arko isagoo tadliis sameeyey ee taasi ay ku sugnaato saara wuxuu noqonayaa majruuxan ruux dhaawacan qooman xaggii riwaayadiiyo ahliyadiisii weeye oo marduud ariwaayati waa jarxigii baa tane riwaayadiisaba la celiyo wain bayana asamaaca maqal uu wax maqlay uu ninkan kaba maqlay ha caddeeye taas barhkood baa yidhi oo waxay adigu qolooyinkani ka dhigeen tadliiska naftiisaa jarxi ah oo se isagoo dee been u qastay oo kale ama waxyaalihii kale ruuxa lagu dacniyay ay kaba dhacday shaygani uu jarxi u ahaa riwaayaadkiisoo dhan loo celin jiray ayaa tadliiskan kol hadduu ficilkan ku dhaqaaqay nasiixa la-aanta tilmaamaya dee diintuna nasiixay ahayde majruux buu noqonayaa kol hadduu majruux noqdayna ama samictu ha yidhaaho ama can ha yidhaaho ma egaynaba taase riwaayadiisoo dhanba waa la celinaya wixii riwaayaadkiisa ah bal taas qowl baa yidhi laakiin waa qowl aada u fog markaan eegno camalkii muxadisiinta eegnaba wa saxiixu tafsiilu dee halkan kolley aqwaal kalea jirto oo qowl aada u weyn oo muhimi isaguna uu jiro kaba mid yahay ruuxa isagu la og yahay inuu dee masalan ruux siqa uun hadduu tadliisinayana uu tadliisiyo kan uu ridayo ama uu qarinayaa ruux siqa uun uu yahay ee ina aan daciif iyo waxyaalahaas uu ka wariyay san aan ku samaynba iyada kaa tadliiskiisa in la aqbalo dee kol hadduu markaa dib la yidhaah loo weydiiye la hubsado uu nin siqa uu magacaabayo in riwaayadiisa la aqbalo sida sufyaan ibnu cuyeyne iyo rag masalan kale ay barhkood ay kuba sifeeyeen bal taasna waa qowl berimo kala duwani ay raajax yeelaan oo taasoo ay leeyihiin ninkii dee siqa un waxan ciddan uu wax tadliisinayo ay tahay riwaayadiisaa la aqbalo laakiin qowlkan imaka tafsiilkali waa kan waa ilaa shan qowli waa jiraan meesha wasaxiixu qowlka saxiixiihi waxa weeye altafsiiru in la kala qaado masalada oon la odhanu ninkani waa marduudu riwaaya guud ahaanba eh in tafsiil iyo la geliyo tafsiil oo waaba kan tafsiilkii famaa wixii rawaahu ninkaa mudalliskii wariyey bilafdin lafdi uu ku wariyey muxtamalin ixtimaal oo lafdi aan sariix ku ahayn itisaal laakiin dee ixtimaalun kuba sugan yahay saacan iyo qaale iyo dakariya alfaadahaan marka hore soo marray lam yubayin waa tan ixtimaalkii weeye lam yubayin aanu caddayna fiihi isaga fiigiisaa samaaca maqalkii uu ruuxan wax ka warinayo uu ka maqlay aanu ku caddayn oo aanu odhan samiirta ama xadathanii ama khabaranii alfaadaha ixtimaalku uu ku sugan yahay uu laba yimaado sidaasna xadiiskii uu ku wariyo fa mursalun fahuwa mursalun kaasi mursal weeye macnaa fa xukmuhu xukmu lmursali xadiiskii mursalkaa xukmkiisii buu la mid noqonayaa lama aqbalayo mursalkana dee waataynu soo marray macnihii caamka ahaa inqidaac dhammaantii in irsaalba loo isticmaalo ama mursalnimadan dee suurooyinka aynu soo marray halkan mursal weeye macnaa waa sanad kala go-an buu noqday inay xadiiskiisii ama xukumkaa munqadica iyo mursalkaa la siinayaayoo xadiiskiisii lama aqbalayo waatay ka cabiraan cancanat lmudallis oo ninkii mudalliska hadduu can la yimaado tadliisna lagu yaqaanay riwaayadiisa waa la iska joojinayaa lama aqbalayo taasi waa qowl haddii dee bal suurooyin aan sheegi doonno aanay dhicin wamaa bayanahu wixii uu caddeeyo fiihi isaga figiisa waa xadiiska ama markan uu warinayo wixii uu samaacii caddeeyo wamaa wixii uu bede markaa uu isagu samaaciisii caddeeyo oo inuu isagu maqlay uu caddeeyo marka hore lam yubayin fiihi samaaci wamaa bayanahu fiihi oo macnaa waa isaga fiigiisa wixii uu bayanahu samaaca uu caddeeyo wadalika samictu waxadathana wa akhbarana iyo wa shibhiha famaqbuulun kaasi kol hadduu dee uu isagu aan wax kaloo inu uga tagnaa jirin waana kan caddeeyey inuu ninkan ka maqlay ee ruuxna marka horeba ruuxa cadaala ay u sugnaatay iyo dabdi buu ahaa waxa weeyaan famaqbuulun ku la aqbalayo weeye oo yuxtaju bihi la xujaysanayo kaasi isagu axaadiisii aan aqbalaynunbuu laba mid yahayoo dadka iyagu kale in tadliiska lagu aqoon wixii aan ka aqbalaynayna waan ka aqbalaynaa kol hadduu samaaci caddeeyo oo ixtimaalkii meesha iyo wixii aan ka baqanayna tadliiska uu ka baxo wafi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan iyo wakayrihima kayrkood oo kutubtii kalaba ah min hada darbi nowcan dee dadka iyagu tadliiska lagu yaqaanay wixii ay warinayeen ee dee samaac ay caddeeyeen ee laynoo soo naqliyeyba riwaayaadkoodaas waxaa kuba sugan kasiirun wax badan oo dee hadday yihiin dadkaasi dad dhaawacan ehel aan riwaayo u ahayn oo kol haddii tadriis lagu ogiyo aan waxba laga warinayn riwaayaadkoodu kutubta inooguma yimaadeenba wadalika ka qataata wasufyaanayni wakayrihim waa sida qataatu bnu dicaamo taabicigaa weynaa la odhanayay iyo labadii imaam ee sufyaanadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo sufyaan athawri iyo qolooyin kale oo tadriis laguba sheegayba dee saxiixayn bay inoogu sugan yihiin bal imanka waa masaladii cancaani kolley dee waa masaladan agtinaba macruuf ay ku taanfilayaan ninkii marhuun mustalax wax ka aqristay waa arkay ee waxa ay tahay haddaan tafsiilkan eegno culimada intoodii badnayd qowlkooda ah tadliiska naftiisu kol haddii inay been maaha waa nooca iihaamkunbaa ku sugan dadkii unbuu ugaba dhigay ruuxan uu ka wariye isaguba waa kan isdhowraya can fulaan leh dee ruuxa aanad gaadhi soo gaadhinna can fulaan waad odhan kartaa ruuxa aanad wax ka maqlin qaala fulaan waad odhan kartaa laakiin meeshii iihaam baa jiro oo dee kol haddii sanad la sheegayo inuu ninkii uu ka maqlan yahay baa meesha iihaamkaasaa ku sugan markaasaa daraaddeed haddaanu wax kaloo ynu ku jaraaxaynaa jirin nakii wax kale lagu jaraaxaynaya tadliislaaan baabuu inoosii daciif noqdaye intan gaar ahaantiisii laguma daciifinayo ee laakiin riwaayaadkiisii baan kala qaadaynaayo wixii lafdigaa muxtamalkaa uu ku wariyeen in sariix ku ahayn itisaalna waa la iska celinayaa laakiin isagii lama daciifin kol haddaan isagii la daciifin riwaayaadkii uu isagu samaa caddeeyo ama taxdiidkii caddeeyo waan aqbalaynaa dee taasna waxaabay ina tusaysaa camalkii muxadisiinta oo labada saxiix iyo kayrkoodba dad badan oo mudallisiina ayaa riwaayaadkoodu kuba sugan yihiin waxay samaa caddeeyeen iyo waxaanay caddaynba kaanay caddaynna bal hadalkoosa iyo waxa bal marta la odhanayo waa inoo soo socdaayo bal wixii aan samaac la caddaynaya labada saxiix kuba sugnaa bal arrinku kaa weeye bal riwaataa haddaan qaadano mudallisiintii inagoon kala qaadin inuu nin siqaa wax ka wariyo had iyo goor iyo cid kale aynaanu kala qaadin tadliiskii inuu badsaday iyo inaanu badsanayn aynaan kala qaadin daabit guud baan haysanaayo ah inaan eegnoun cibaarada uu ku wariyo kol haddii la yidhaha ninkaasi waa mudallis hadday can iyo wixii lamida tahay aan iska celinno haddii kalena aan aqbalo taasi bal waa qowl ee qowl horena waa kaa inoo dhigtay oo kaasi waa qowl aan dee camalkii iyo raggan badan ee ruwaadeen saxiixayn iyo keyrkood bay inoogu sugan baan taasi noqonaysaa ee mid aan waafaqtaasi ay celinayso oo qowlkaa majruuxa aha qowl kalena waan soo qaadno aymo kala duwanay raajax yeelaan laakiin waxaa jirta horta raggan mudallisiinta isku mid ma aha barhkood baa jira saan soo sheegnay tadliiskoodu dee nin siqa uun mooye cid kale waxa weeyaan aan ridin saa sufyaan min cuyeyniya ay kaba soo naqliyaan a'immadu waxaa jira barhkood naadir uu yahay iyagoo axaadiis badanle tadliiskooda wax marar ka dhaca unuu yahay mararkaa ka dhacayna ay tahay inta badan dad siqa iyo waxyaalaha ay tadliisiyeen ay tahay bal nooca caynkaasa kollay kutubtana waa ku sugan yahay waana nooc ay aqbalaan inta badan riwaayadooda waxaa kaloo ka mid a rag imaamyo ahaa axaadiistoodna ay aada u badnayd tadliisna lagu arkay laakiin tadliiskoodaasi marka loo eego axaadiista badan badan ee boqolaalka ama barhkood kumayaalo ay warinayaan ee nisbe aada u da'iila noqonayo si sufyaanu thawriya raggaa lamidkaa laguba sheegay bal markaa taasoo kalena waxaa la arkaa xataa iyagoo samaa cadda inay riwaayadooda aqbalaan bal taas waxaana kaba mida kuwa iyagu badsaday tadliiskii badsaday oo iyaga ay kuba badan yihiin oo kollay daabitkan aan haynaana ku ku imanaya saddexdaa qoloba saxiixayn way ku sugan yihiin riwaayaadkoodu way kuwa sugan yihiin ragdee iyaga aan dabdigooduba weynayn oo saduuqiin uun ahaa oo tadliis lagu yaqaanay oo khaarija saxiixina waa jiraa kuwa iyagoo wax kale lagu daciifiyey bal maalan tadliis lagu yaqaanay kollayna dabaqaadka mudallisiinta markay ka hadlayaan shantaa dabaqay u qaybiyaan ee kutubna way jirtaayo nadmi iyo nasriba leh weliba raggii horena ay leeyihiin khaasatan qarnigii sideedaad iyo qarnigaa toddobaad iyo ilaa qarnigaa sagaalaad iyo oo uu kaba mid yahay ama kuwa ugu mashhuursan yahay kitaab xaafid ibnu xajar leeyaho maraatibu ahli taqdiis la yidhaha bilmawsuufiina bitadliiso kollay juz yar barhkoodna markay taxqiijiyeen dabacaad kala duwan buu ku madbacaysan yahay taasoo taqsiimkaan sheegayana ay ku sugantay dee dad waxoogaayo boqol ka badanna magacyadoodu iyo tarjamadoodu ay kuba sugan tahay taas baa jirta dee raggan imaka ama dee dakaatiraa doctooraha ku qaateen ama waxyaale dee rasaaishaas iyo guud ahaan masalada guud ahaanna wax ka qorayna iminka way jiraan cala ay leeyahayna isaga asal u ahaa xagga taqsiimka shanta qaybood loo qaybinayo iyo weliba magacyadii ragga dee siday kala yihiin oo kale xafid xajar kitaabkiisa nukadkana majmuucuu kuba sheegay laakiin kitaabkiisan yar u khaas yeelay ayaa ka sii taamsan dhammaan walow dee uu isagu badiyu waasiciye laakiin habkii uu qaybiyey saaxiba taxsiil uu ahaa ama saaxiba jaamica taxsiil bal marka waxaan leenahay axaadiisan saxiixayn kuba sugan ee canta raggani kollay waxyaalahaasay isuguba jiraan dhinac kalea imanayona hadda axaadiistii baan isku mid ahaynoo kolkol haddii xadiidkani mutaabaca iyo istishaad loola yimi iyadoo canti ku jirta iska aqbalaan waayo marka horeanu isagu xujo loola iman ee axaadiis kale uu kabayo ayuunbaaba jirtay oo iyaduna kollay way ictibaariyaan xadiidkan ma calaa sabiili lixtijaaj baa loo warinayaayo dee la yar tashadudo iyo mise waa mutaabaca iyo istishaad baa loo soo qaadanayaayo kolkolkii mudaliska riwaayaadkiisa iyo saxiixana taasi umuur ay kaba sugayiin bal umuurahaasaa jiro daabitkan guud waan haysanaynaay laakiin camaliyan markaan eegno kolley suurooyin kasii yar waasacsan oo ay badhna ku aqbalaan mudalisiintii badhna ay ku celiyaan ayaa jirta saawe wa fi saxiixan wa hada alxukmu xukumkan xukumku inoo sheegayaa waa maxay waa ninkii mudaliska ee tadriis aan ku ogaanay wixii uu samaac caddeeyana inaan ka aqbalayno wixii aanu samaac caddayna aan celinayno taas baa xukumku ah jaarin wuxuu ku dareerayaa fii man shaksigii dallasa tadliisiyey maratan mare keliya tadliisiye bimacnaa tadliiskan inuu ninkani mudalis yahay ma aha inuu badsado oo uu kasoo noqnoqduu marar badan dhaco taas ma aha ee waxa weeye haddii uu mar keliya ay caddaato inuu mar keliya xadiid keliya tadliisiyey cancanaadkiisii o dhan bay taasiraad ku yeelanaysaa oo wixii uu can ku warinayo o dhan ama dariiqo aan lafti aan usluub aan sariixayn uu ku warinayo o dhan taas waxaa ku imanaya ixtimaalkii inaanuu maqlin waxan oonu ninkan ka maqlin ixtimaalkeed baa ku imanayo marka wixii uu cancano lahaa ama cibaaro aan itisaal keenayn lahaa arrinkani uu wada raadaynayayo waxay ku wada keenaysaa dee taa hubsashadaas iyo in la iska celiyo taas bay noqonaysaa oo iminka maaha uun inuu in badan kaba wariya ruuxii mar keliya kaba sugnaatay wuxuu can axaadiistiisii kale o dhan marraad bay ku leedahay can iyo wixii lamida uu kuba warinayay oo dee bal matalan taas bay ahayd oo waxaa la mid ahayd dee san halkii aynu kuba soo marnay cancanada waatii bukhaari wuxuu shardiyay aan soo aragniyo qolooyin inay labadan shaksigan canta isagu isticmaalaya iyo kan mucancanu canugii ay kulmeen hadday mar keliya kulanku inoo sugnaado ninkuna aanu mudalis hayn axaadiisi kaluu warinayo o dhan in kastaba yaanay samictu la soconinbe liqahaasaa lagu xambaarayay kol haddaan tadliis uu ka nabad gala tanna waa tii cagsigeed uun oo kol haddii mar keliya ay inoogu sugnaato inuu mudalis yahay axaadiisiisii dhan dhammayd oo dhan ee uu cancaneeyey ixtimaalkii baa ku imanaya markaa xukumkan baan ku dareerinaynaa ama aan ku socodsiinaynaa wa hada alxukmu jaarin fi man dallasa maratan wamaa wixii ama axaadiisii kaana aaday fi saxiixayni bukhaari iyo muslim iyo wa shibhi maa axaadii kutubtii shabahaysa iyagana sixadooda la islaazimiyey can ilmudallisiina dadka mudallisiinta xaggoodana kaba sugnaatay bican lafdigaa can iyo wixii lamidana kaga sugan famaxmuulunkaasi wuxuu ku xambaaran yahay calaa hubuuti samaaci maqal iyada sugnaashihii min jihatin ukhraa jiha kale uu kaba sugnaaday macnaa halka waxa weeyaan oo haddee ishkaalaadka masalada ku yimaada saxiixayn baa waxaa kuba sugan axaadiistee nin mudallisi warinayo oo uu can un ku wariyey oon inna kitaabka dhexdiisii haddaan wada tatabuucno marna samicta ma xadahanii aanay kuba sugnayn ama haddii xataa kutubtii kale aan eegno qaaliban inaan dee canta mooyaane usluub kale oo inoogu sugan aanu jirin waa halkan dee waana taa xukumkii hore aan soo marnay wixii nin mudallisi can uu ku warinayo in la celinayo wixii kale sariix uu dee lafti sariixa oo samaac ku cad inoogu wariyana inaan aqbalayno tii bay tan jawaabtu tahay surooyinka qaarkoodna waa taxsiinan lidanni bishaykhayn bay noqon walow dee ay markaa meesha imanaysa hadalkii marka dhaweyd aan sheegaya axaadiisana in la kala qaadaa bal cidda lagaba warinayo marka halkan wuxuu yidhi bukhaariyo muslim haddii dee wixii kuba sugan ee dadka mudallisiinta ah saddex noocna waa ku sugan yihiin baan nidhi oo dadka iyagu dee dad siqa awn mooye cid kale aan wax ka tadliisinayn culimmadu iyo kuwa iyada tadliiskooda uu yaraa laakiin riwaayaadkooda kalena ay badan yihiin oo imaamnimaday a'imo ahaayeen ay loo taxamulay tadliiskooduna iyo kuwa iyagu bal masalan waxa weeye iyagoo dee tadliiskii tadliiskoodu aanu yaraynba noocyasaas ilaa saddexaa dabaqaba saxiixayn waa laga helayaa ruwaadda caynkaasa haddaba qolooyinka caynkaasa buu leeyahay xadiidkii dee hadduu samaac caddeeyo waa sax waa saan doonaynay haddii xadiidkii labadii saxiix mid kamida uu ku sugayo ninkiina waa lagugu yidhi waa mudalliso haddana can waa sida qataado oo kale qataado waa nin mudallisa waana nin imaamo haddana kow marka can fulan baaba can anas baaba taallo dee anasu in badan wax kaba wariyo soo qaad wax kale kuma yaalo wuxuu leeyahay noocyada caynkaasee saxiixayn iyagu labadan kitaab waxay islaasimiyeen xadiida saxiixawn inay kuba sheegaan bay islaasimiyeen marka waxaan ku xambaaraynaa uun inay dee samaacii ninkani ninkan kale ee uu ka maqlay inuu sugnaaday dariiq kale iyo jiha kale uu kuba sugnaaday inagu yaynaan heli be marka kollay suurooyin badan waa la helaa kol kitaabkun baa meel kamida laga helaa kollay kutubta mustakhrajaadka oo in badan iyaguna u cinaayoto mustakhrajaadkan soo maray ayaa halkii canta uu kitaabkii saxiixa xadiiska ay kuba sugnayd ayaa samaacu kuba sugan yaho fawaa'ida laga faa'iidaysto mustakhrajaadkay kaba mid tahay kol dee kutubta kale ayaaba laga helayaa riwaayadii oo sariixa dee awqaad qaarkeed aan laba soo helinna way jirtaaye laakiin dee inagii ibtilaacoodii badnaa daraaddeed iyo inay saxe islaasimiyeen inay wax saxa ayin baa loogu xambaarayaa in samaaci dariiq kale uu kuba sugnaaday markaa jawaanib si ugu jawaabay taqiyudiin subki markuu weydiiyey markaa jamaaludiin ilmisi markuu weydiiyey su-aashan oo kale waxyaala qaarkood lama helin buu yihi lakin waa taxsiin lidanni bishaykhayn laakiin suuro kale aynoo yar imanayso marka horena aadaan ku yar celiyo haddii xadiiskani uu xadiis dee loo soo qaatay wiya istishaad iyo mutaabaco in kastaba samaaciyaan u sugnaanine dee xadiiskani sidiisa gaar ahaan xujo umu ahayne xadiis kaluu xujaynaya bukhaari iyo muslim dee mutaabacada iyo istishaad waa ku sugan inta badan axaadiisna ay leeyihin sixa loo xukumayna waa axaadiis iyo ixtijaaj iyo asaale ay kuba warinayaan marka noocaas oo kale tadliiskeedii waa ka fudud yahay tadliiskii waayo xadiisku sidiisa gaar ahaantiisa aanu ahayn dee kaa isaga la ictimaadsanaya aanu ahayn arrin kalena way dhacdaayo a'immada qaarkood ayaa sheekhyadoodii mudallisiinta ahayd waxay ogyihin inay maqleen mooye wax kale aan ka taxamulin oo masalan shucba oo kale hadduu qataade wax ka warinayo afkiisuu la socon jiray hadduu yidhaha xaddathanii ama samictu waa qaadan jiray haddii kalena waa kaba tegi jiray waxaanu odhan jirayba isaga iyo rag leh saddex nin oo uu ku jiro tadliiskoodii waan idinka kaafiyey ujeeddadu wixii ay maqleen inbuu inooga soo naqliyo taasi xataa canba ha ku sugnaatee hadduu shucba can qataada meesha sanadka inoogu sugan yahay iyadiina waxaa lagu xambaarayaa meeshii isaga dariiqadiisu ahayd inaanu waxaanu maqlin ka qaadan inaanu waxaanu maqlin ka warino taasoo kalena waa dariiq aan ku aqballo xadiiskii oyn nidhaahno samaaciisu waa sugan yahay xataa markaa cantii aanan kuba sugnaanin oo tasarruf dee sanadkii kuba yimi haba noqdee bal iyada umuuro sidaasna waa jiraa oo yaxya alqadaana zubayr markuu ka warinaya sidaasay soo sheegeen waxaa kaloo jirto dee kutubta kusoo noqnoqota saxiixa muslimna waxbaa kaga sugan dee kutubta kalena uu ku suganya lakiin bukhaari kuma sugne lays ibnu sacaad oo kale abu zubayr markuu ka warinaya ninka maxamed ibnu muslim ibn tadrus abu zubayrkaasna jaabir buu kaba wariyaa isna waa nin mudallisa axaadiisan oo abu zubayr jaabir ka warinayana wuxuu maqlaya waxaanu maqleen labadaba way jireen laakiin lays baa weydiistay bal inuu u kala calaamadiyo intii samaaciisahayd buu u calaamadiyey marka xadiisku markuu lays can abi zubayr can jaabir yahay iyaduna waa axaadiiskii samaacaadkiisi oo iyaduna waa dariiq aan ku saxanayno oo markay lays can abi zubayr can jaabir ay tahay laakiin ishkaalka jira muslim saxiixiisa waxyaalaha ku sugan yahay iyadoo dariiqa lays ahayd oo samacna meesha aanu jirin iyada xataa muslim waan ka helayna abi zubayr can jaabir oo raawiguna lays ahayd meeshiina aan samaac jirin iyadna suurooyin kooban oo dee iman karta inaanu ixtijaaj u soo qaadanayo waxyaale bal adigu umuuro sidaasoo culimadu ay urursadaan oo qaraa-in kale iyo dawaabid kalea ayaa jirta ee laakiin waa taxsiin lidani bishaykhayn dhaba famaxmulun calaa subuuti samaac min jihatin ukhra kaasi tadliiskii isnaad weeye waa masaanii kii labaad fa karaahatuhu karaahadiisu akhafu mid fudud weeye ujeeddadu eeg ninkii cidba lama tuurin sheekhaagii unbaad magacii lagu yaqaanay magacaan ahayn aad kuba sheegtay dee magacaana magacaad u bixisay maaha kolkol bay dee nisbooyinka isaga bixiyaan marka ragga waxaan sameeyaay dee magac laysuma bixiye waanu ku shuroobina rag baa dee ruwaada rag baa kunyadooda un laguba yaqaanaayo dee cid markaa magaciisiiba aan lagu aqoon oon hore loogu soo saarayn rag baa magaciisun lagu yaqaanaayo kunyadan cidiba aanay u maqlin marka waxyaala sidaasay ku tasarufayaan haddaba kan labaad karaahada uu karaaha yahay ta hore way ka fududahay surooyinka qaarkooda laakiin way yar adkaan doonaan wa sababuhaa sababta karaahada keenaysaa noocan labaad tadliisu shuyuuqna waa tawciiru dariiqi macrifatihi garashadii raawigan la garan lahaa dariiqiisii oo la adkeeyey weeye oo macnaa ninkii dee magaca lagu yaqaanay ee aad kunyo markaa aada laba timi ood kunyo u laba timi amase kunya uu kuba shuhroobay oo wax kaloo markaa magaciisii baabad sheegtay magaciina loomaba maqal inta badan looma yaqaano garashadii la garan laaba adkaanaysa dee haddii la garan waayana ninkii sanadka eegayay wuxuu odhanayaaba ninkani waa nin majhuula oo dhici karta xadiiskiina markaa taasaa dhib ku keenayso ee kol haddii raawigiisii majhuuriyahay in xadiiskiio hadda sidiisa loo aqbali lahaa lama celiyo taas baa sababta horta iyo halkan karaahadu ay kaba imanaysaa to wa sababuha karaahadaas sababteedu waxa weeye tawciiru ariiqi macrifatihi waa garashadii la garan lahaa ee ruuxan laba garan lahaa ayaa dariiqeedii baa ruuxii maqlaye ama sanadkan arkaye lagu adkaynayaaba taasba markaa taasaa dhacaysa laakiin isagiiba isku xaalo maayo wa takhtalifu way iskhilaafaysaayoo alxaalu xaaladii alxaalu baa ii taala xagga horena ficilkeeda waa ficilkan taaniiska uu laba socdo takhtalifu nafsigan alxaalla luqada carabeed waxay dhahaan kolle waa la tadkiriyaa lana taanisiyaay gaaliban asalkiisu waa mu'anas laakiin lafdi ahaan baa loo tadkiriyaa macna ahaanna waa mu'anas marka leega macnaantiisa lafdigiisna waa la tadkiriyaa alxaalatu imaka halkan lama odhan marka macnahaas la leeya waa ka mu'anasna wuxuu ku muuqdaa ama sidan oo kale markuu ficil ula socdo ama uu damiir oo kale ama sifa laga sifaynayo oo xaalun xasanatun baa la odhan ama taas oo kale ama waxaaba dee damiir hadduu tahay ama sifa ay tahay ama sidan oo kale imaka takhtalifu yakhtalifu lama odhana takhtalifu oo macnaa waxba laxni maahaan leeya haddaysan idiin taala bal waa sidii asalka ahayd oo kolkol alxaalatu sidii kana badnayd asalkeedna laakiin lafdigaa macna ahaana u mu'anasa lafdi ahaana u mudakara wa takhtalifu lo markaa tani waa muraacatan lilmacna weeye wa takhtalifu lxaala xaaladii halkan waa kara way iskhilaafaysaa fi karaahati karaahada noocan bixasabi qaradihi kolba kan mudaliskee habkan laba yimi ujeeddadii uu lahaayee ku xambaartay inuu sheekhiisiisan u qariyo taa fiiradeed iyo ictibaarteed ayaa xaalka karaahadu islaba khilaafayaan marka maxay noqon waa likowni lmughayari ismuh daciifan aw sagiira mta kollayna kitaabkii dee kitaabka labaad buu sii isagoo ikhtisaariyey kii hore kii labaadna ikhtisaarinayay alfaadihii baa kolkol dee markaas cibaaradii ayaa tarkiibkii walow imaam nawowi lagu yaqaano cibaaro sahlan oo dabacsan oo ikhtisaarkiisana aanay taasi kaba muuqan ba yimaadeen bal haddaba bixasabi qaradihi isagu shaarixan aan hayno ee aan wada haysanaa tuqadare waxay fa in kaana hadduu yahay waxan uu bal masalan u bedelay ama uu u qariyey likowni lmughayari kan la bedelayo ismu ismigiisa ahaanshihiisa uu yahay daciifan daciif uu yahay oo ninkan baabaa nin daciifa wuxuu tan u samaynayaana si aan loo garan inuu dadka dacafadaa wax kaba wariyo waana coogu xun weeye markaa noocyadan hadduu taa yahay dee bal markaas xaaladiisi fahuwa sharun ama dee ba fayudalisu xataa laa yudhara ama dee riwaayatu laa tadhar riwaayatu canhu dacafa ayaaba u tadliisiyay bal hadday arrinku kaa yahay ama se aw sagiiran ama se uu isagu u sameeya aw likowni anshihiisa kan uu ka warinaya maanta uu qariya u yahay sagiiran mid yaroo xaggii da'dii isagiibuu ka da'yar yahay waa nin kibir kuma jiriyo insaafka ehlo cilmina meesha waa kaba maqan yahay iyo tawaaducoodii oo wuxuu isleeyahay ma dee waxaa lagu odhan doonaa markan kankaa yar kama wariso ma dee ninkaa weyn baa ilmaha yar ama ruuxaa ka yar kaba wariyey oo taas waxbuu yar dhowranaya malaa magaciya waxbuu yar dhowranaya arrinku uu taa yahay aw amase mutaakhir alwafaat kamaba yara waaba ka wooye laakiin aad buu u cimriyey oo u weynaaday markaa dad uu aad uga yaryar isaga ayaa sheekhii isaguna laba kulmay oo riwaayadii la wadaagsaday oo sanadkii kula siman markaasaa deeta wuxuu leeyahayba dee dadkaasi aanad ula sanadkooda ugula sinaan oo bal yaa loo garanin oo kale amase aw mutaakhir alwafaati ama geeridiisii ayaaba dambaysa aw samica waaba maqlayo minhu isaga kasiiran in badan buu wax kaba maqlay markaasoo calaa sabiili tafanun ama waxa weeyaan sheekhya badnisii loo qaato nin sheekhyo badan inuu yahay ayuu famtanaca ka joogsaday min takraari celcelintiisa uu kusoo celceliyo calaa suuratin waaxida suuro keliya uu kaba joogsaday bal umur hadduu sameeyo waxa weeyaan dee falal amru mukhtalifun way arrinku waa kala duwan yahay oo kale waa cibaarada haddaan fayinkaana kuma socdo oo kale isagu markaa waxaan filayaa waa cibaarada ama suuq yar qadartay saaxib ama sakaawi oo kale in yar bay ka yarduneede way isku dhow yihiin bal horta si guud aan suuraysane waxa macnuhu uu yahay uun dadkan iyagu tadliisa shuukhi la yimaadaan dhowr qarad bay ula yimaadaan barkood baa waxay ula yimaadaan ninkan sheekhiisa nin daciifo ah inuu ridanama doonayo sida suuradii hore wuxuuna cayaanay in lagu ogaado dadka dacafada inuu ka wariyo xataa daciifku dadka kale agtooda haba ahaado isaga agtiisa siqa ku aadee markaasuu qariyey si aan loo garan ninkii daciifkayna haddii magaciisii uu sheega ama wixii lagu yaqaanay hebel oo daciifa laguma garanaya si aanay taasi u muuqan buu qariyey taasi waa mid suuradani waxay ku dhowdayba kii aynu soo marnay tadliisulisnaad qaybtiisii taswiyada waa nin daciifa meeshii la qarinaya dee iyadoo la tuuray iyadoo la qariyo waa islaba mid dadkii baa loo qariyo siqa ayaaba looga dhigayaa markaas weeyo ihaabkaa weyn baa ku sugan iyo labsiga waa nooca ugu xun weeye haddaba kani marka la eegay tadliisu shuyuuq waxyaalaha kale ee loolaba yimaado maxaa kaba mida waa yari taasna waa tawaaduc la-aanun waa rooxan unon dee bal naftiisii dhab ahaan garan ahayn waayo hadduu naftiisa dhab ahaan garanayo iyo wadcigiisa waa tawaaduca waa la iman lahaa markaasuu isleeyay bal in waana ka wariyo waa kan u baahday haddana yaan la dee la odhanin markaasi waa u sheekho wax kaba wariyey tiibuu deeta magaciisii ugu tasarufaya ama dee sifaadkiisiibu ugu tasarufayaa si uu aan looba garan taasna waa suura arrin kale ula yimaadaan ninkani waaba ka weyn yahay laakiin intuu aada u cimriyey isagoo laga yaaba qabla talaatiina sana ninkan wax kaba wariyi weli joogaayo kutubtii aqriyaya dad aada u yaryaraayo isaga dee kuwii uu wax ka qaada isaga ka qaadan lahaa ayaa sanadkii kula sinmoo riwaayadiisii la wadaagsaday marka waa nooc yar tarafuctana ama tawaaduc la-aan isagoo islaba dadkaasaad sanadkii kula sinaan bal sanadkaagu ha ka yar sareeya kuwan ama yaan la moodin taan la ogaanin ayuu arrinkan ugu tasarufaya bal taasna waa suuro kale iyo xaalo kaloo dhacda arrinta kaloo rag waaweyn kaba dhacday waxa weeyaan ninkani waa sheekhiisii axaadiis badan buu kaba wariyey halkaa had iyo goor magaciisii kusoo celin lahaa kolba magaciisii kusoo celin lahaa khadiib iyabaa see aada u sameeya ayuu mar magaciisuu sheegi mar hadduu doono nisbadiisuu sheegi mar wax kaleu ku sheegiyo dee ninkaan xaalada la soconin wuxuu qaadanayaa markasta nin cusub marka ama waa tafanun oo khadiib iyo kale iyo sheeqadoodaa badnaa iyo hadday rag kale kaba dhacday ma odhanayno iyagaa waxaa ku kalifay iyagoo doonaya in loo qaato sheekyo badan inay leeyihiin taas maaha waayo way sheekho badan bay lahayne tafanun baaba la odhan ragga qaarkoodna dee waxaabay doonayaan halka sheekhe badni intaasoo sheekh buu la kulmay say uga soo baxdo waana adigu min rucunaati nafsi iyo aqraad nafsiya unbaa meesha soo kuyaysa bal taasna way u sameeyaan laakiin tan ragga waaweynaba way sameeyeen bal taasoo kale ama tafanol arrin kalea jirto kolkol ay sameeyeen oo iyagana raggaa xufaada kaba dhacayo nooc imtixaan bay u samayn jireen oo ruuxii bay wixii lagu yaqaanay waxaan ahayn bay ku sheegayaan oo ama sheekh bay ku imtixaanayaan ama daalibkiisuu mustawihiisa eegaya oo kuba imtixaanaya ragga sidaas saman jira waxaa kaba mid ahaa ibnu daqiiq alciid ibnu daqiiq alciid waa nin imaama imaamaha adee waa nin taqwo iyo waracnimo heerkii ugu sarreeyey ama heer aada u sarraysa kaba gaadhay taas weeye oon iyada waxyaalahaas oo dhan isaga dee kaba dheeraa laakiin maxaa dhacaysay riwaayadiisu may sahlanayn oo dee maaha dadkan ijaazaadka bixiya nin maalin u yimi ayar ijaazo siinaya ama taas oo kale kolkol buu nooc bal ruuxan imtixaankii walaba iman jiray ugu horreyn markii imaamkan weynee dahabi u yimi oo kale ayaa uu doonayey isaga dee isagoo masar ugu tegoo shaam kaba tegay inuu isagiina wax kaba akristo ayaa dee imtixaan sidaasa ayuu kuba imtixaanay oo dee bal masalan wuxuu weydiiyey dee su-aalo ah waa rag dee magaciisii lagu yaqaana bay ahayd iyo kuya dee aad baanay uguma shuhroobin oo kale in adugu kollay mukhallis la yidhaaho ayuu kunyadiisii kale iyo waxyaalo weydiiyo oo bal matalan laba suuro oo kale ayuu magacyadiisiiya usoo dhigtay markuu weydiiyey ama labadii kala sheegay oo su-aalihiisa waxaa ka mid aha man abu muxamedin ilhilaaliyu abu muxamed ilhilaali waa kuma wuxuu eegayaa bal ninkaynu macrifo leeya dee musawihiisa si u ogaado ina cilmi buu ka doonayaa isaguna nin buu ahaa waxaa garanayo sufyaan ibnu cuyeyne weeyaan buu yidhi waayo dee wixii labada midna laguma aqo ree bani hilaal waa ahaa abu muxamedna waa kunyadiisii laakiin tii lagu yaqaanay may ahayn waa gartay haddana nin buu weydiiyey isaguna abudahir almukhallis dee aada looguma yaqaanay buu isaguna sidaasoo kale nisbadii u weydiiyey iyo waxo tiina uu gartay oo markiibuu deeta ogolaaday inuu wixii uu doonayay ku dul aqriyo oo bal markaa dee musawihii uu doonayoo kale kolkalo haddaba taasna way u samayn jireenoo ruux si ayay kuma imtixaan jireen bal taasna way jirtaayo way kaba saalantay bal umuuraha wey haddaba umuurahani way kala wada dhib yar yihiin ta ugu sii darani waa xaalada hore weeye haddaba watakhtalifu lxaalu fi karaahati bixasabi qaradi wa likawni lmugayari kan la bedelay ismu magaciisa la bedelay inuu yahay haddaba fain kana likawni lmugayari ismu daciifan de fa huwa ashadd lanwaac ama afxash lanwaacba anwaacda marka la eego ta ugu daran weeyeba taas aw sagiiran hadduu yahay mid yar likawnihi sagiiran aw mutaakhira alwafaati aw samica minhu kaiiran famtanaca u iska daaya u ka reetoomay oon u doonin weeye inuu ku soo celceliyo min takraari calaa suurati waaxida faamruhu ashalu min dalik dee arrinkiisu waa ka fududyahay ka hore watasamax alkhadiibu waa sida ii taala wayasmaxuna inay idii taalaana waa suurtagal mana uu kolley buraadku waa midoo macnaa waa fudaydsaday oo waa sahlay ama waa iska baneeyey alkhadiibu wagayru bi hada arrin kan dambe ee ah aw samica minhu kaiira famtanaca min takraari calaa suura khadiib iyo qolooyin kale ilaa la soo gaadhay xaafid ibnu xajar waxyaalo ka dhacay weeyaan oo iska tasaahushadeen ama fudaydsadeen noocan dambe ah tafanun ay ulaba imanayeen si magacaan had iyo goor ugu soo noqnoqonaya u yar bedelaan ama nooc imtixaanba ulaba imanayeen ama noocaas barhkood ay ula yimaadeen tagsiir asheikhu barhkood way yimaadeen dee arrinkuna kaa hore oo dhan waa ka wada sahlan yahay annawcu thalis cashar waxaan ka gaadhsiin karaa ashaadduushaadkii weeye noocii saddexiyo tobnaad wa huwa shaadku cinda shaaficiyi shaafici agtiisa iyo wa jamaacatin jamaaco min culamaai alxijaazi xijaaz culimadiisa kaba mid ah waa tacriifkii ma wixii weeye rawaa uu wariyey asiqatu ruux lagu kalsoon yahay mukhaalifan xaariye mid khilaafaya liriwaayati nnaasi dadku si ay ku wariyeen xadiiskan eedee kuba khilaafaya laan yarwiya inuu wariyo shaadku ma aha hadalkii shaafici tatimadiisiina weeye maa laa yarwi kayruhu waxaa kayrkii warinayn oo maaha shaadku inuu raawigu wariyo waxaan dadkii kale la wadaagsan oo waa kaa fardiga laydhaa ama lala gelin lala kelin noqday ama qariibkiiba arrinku kaa maaha eeshaad waxaa la yidhaah ninkii lagu kalsoonaa baa xadiisu warinaya markaa sanadkiisii sidii uu ku wariyey ama matnigiisii ayuu ku khilaafayaa dadkii kale si ay kuba wariyaan xadiiska ee isaga ka raajaxsanaa ama cadad badan uga raajaxsanaa ama dabdi ziyaadiya waxyaalaha ugaba raajaxsanaayo itqaad ayuu kuba khilaafayaa kaas baa shaad laydhaa waa tacriifkaasi bal aan haysana ka qaala alkhaliiliyu khaliil wuxuu hi imaam khaliil ibnu cabdillahi ibnu axmed la yidhaaho khaliil oo nasabkiisa kuma sugnaabaana loo nisbeeyey kitaab madbuuca alirshaad la ydhaha fi macrifati alxadiid ama taas taas baa la ydhaha ayuu adigu leeyahay alirshaad lama yidhaaho fi macrifati ahli lxadiid baa filaya ayuu leeyahay oo madbuuca khaliil isagu wuxuu yihi waladii kii calayhi korkiisa xufaad alxadiidi xadiidka ragga xufaaddiisa ay kuma sugayiin markay shaadka noqoto waxa weeye ana shaada shaadku ma xadiid weeye laysa lahu aanu u sugnaanin ilaa isnaadun waaxidun isnaad keliya mooyaane oo yashidu uu la gooni noqonayo ama yashuddu bihi waa xadiidkaas ama isnaadka siqatun ruux lagu kalsoon yahay de xadiidkaaba uu la gooni noqon ama sanadkaaba aw hayruha amase kayrkii uu la gooni noqon famaa xadiidkii kaana ahaadee can hayri siqatin kuwaan lagu kalsoonayn famatrukun ku laga tegayo weeye wamaa kii kaana ahaadee can siqatin ku lagu kalsoon yahayna tuqifa fiihi waa laga joogsanayaayo walaa yuxtaju bihi lama xujaysanayo waa tacriif labaad khaliili tacriifkiisii weeye wuxuu ku tacriifiyey markaa khaliili shaadku waa xadiis sanad keliya uun leh oo nin siqa ah ayaa la gooni noqday markaas oo dee isaga keligii sanadkaasun buu leeyahay oo waa ninkaas siqadaa keligii warinaya amase nin aan siqa ahayn oo ujeeddadu wuxuu ka dhigayaa xadiidkii lala gooni noqdo ee fardiga ahaa ee sanadkaa keliga lahaa horta shaad baa lagu magacaabaya markaas maxaa meeshii soo baxaysa dee in ninkan la gooni noqday siqo yahay iyo inaanu siqahayn oo hadduu siqo yahay iyo haddaanu siqa ahaynba horta shaad waa lagu magacaabaya marka maxaa isaga iyo udhexeeya kii shaafici shaafici wuxuu yihi mukhaalifan liriwaayati nnaas dadkii kale riwaayadoodii buu khilaafsan yahay isaga halkan mukhaalafa ma jirto waa kelinimo uun ina waa kii lahaa la an yarwiya maa laa yarwi kayruhu baa taa inoo taalay halkan mukhaalafa ma jirto ee nin baa la gooni noqday ninkii baa wuxuu noqonayaa ama siqa ama dee nin aan siqa ahayn laba xaalo iyo laba xukumna waa kala siiyo famaa kaana can gayri siqatin hadduu ninkan la gooni noqday aanu siqa ahayn xadiiskaasi waa xadiis laga tegayo wamaa kaana can siqatin xadiiskii haddii ninkan la keli noqday ee isagu keligii warinaya uu siqo yahay markaa imaka fardi unbuu kaba dhigay ama tafarudune kaasna dee tafarudkan baa fallay wax keenayo oo waxaa nin keliyii sheegaya oo xubsasho leh iyo in aan lagu degdegin marka waa laga joogsano walaa yuxtaju bi lama xujaysanayo bal tacriifka xaakim baan ku daraynaa hadhow xukumka masaladun baa inoo dambayn doonta wa qaala alxaakimu xaakim wuxuu yidhi huwa shaadku maa xadiidka weeye infarada bihi uu la gooni noqdo siqatun ruux lagu kalsoon yahay walaysa aanu u sugnaanin lahu xadiidka aslun asal aanu u sugnaanin oo seen asal ugu sugnaanin waa bimutaabicin ruux raacay oo siqadaa ku raacay oo la wadaagsaday aan xadiiskii dee taa sababteed aanay asal ugu sugnaanin saddex tacriif baan haynaa saddexa tacriif farqiga udhexeeyaana tacriifka shaafici iyo jamaaca min culamaai alxijaaz waxaa meesha taalla nin siqaa xadiidkii la gooni noqonaya dadkii kalena riwaayadiisi waa ku qira'afayoo shardigaa mukhaalafo ayaa jira isaga labadan kale mid kastaba waa nin baa la gooni noqday ee waxa u dhexeeya xaakimna uu khaas yeelay oo ninkan la gooni noqonaya xadiidka waa nin siqa ah laakiin mutaabacaad iyo waxba ma laha shawaahid waa siqo nin daciif hadduu la gooni noqdo markaa shaadkii kuma magacaabayo khaliilina intan kelinimadii waa iskaga mid laakiin maxaa jirta ciddan la keli noqotay ayaa muxuu noqonayaa dee hadduu siqo yahay iyo haddaanu siqo ahaynba shaad waa lagu magacaabayaa bal kol haddii uu fardinimo iyo kelinimadii aan helay marka labadoodaba tafarudunbay shardiyeen ee may shardiyin mukhaalafo see waxay ku kala duwan yihin xaakimna siqo inuu kala gooni noqday buu yahay buu shardinayaa isaga ayna khaliilina wuxuu isagu taa ma shardiayo imaam shaaficina siqa inuu la gooni noqdo weliba dadkii kale ku khilaafa qaydka mukhaalafada ayaa shaaficiya culimada kale bal markaa dheer kolleyna dhibbaabay markaa ibnu salaax u yar qiimayn doonaa hadalladoodii gees kalena dee nawina uu inoo soo talkiisin doonaa bal markaa waxa weeye xukumkiibaa inoo bilaabmaya inta yare hore saxiixun wamaa dakaraahu waxaan labadan imaam sheegeen waa xaakim iyo khaliili mushkilun waa mid ishkaal lahoo ujeeddadu ishkaal baa ka imanaya xaggu ugaba imanaya waa tanoo mushkilun waa mid isagu ishkaal leh ama mushkilahoo biafraad lacabdi muntaqadun wuxuu yahay mid ku buraya ama dee lagu caaridayo biafraadi lcabdi ruuxii cadaala ay u sugnaatay wixii uu la keli noqday ee addaabidi daabidka ahaa wadalika ka xadiidi inama alacmaalu binniyaat xadiiskaasba weeye wanahyu ka xadiidi nahyi can bayci lwalaa iyo wagayri dalika axaadiistii aan labada ahayd ee mima fi saxiixi saxiixa kuma sugnaa maxaa markaa halkan yaalla tacriifkii shaafici wax mukhaalafo oo amika laydhaadkaasay ka hor imanaysaa ma jirto ee laakiin labadan ah iyagu ku tacriifiyey xadiidka shaadkii inuu yahay kaa raawilo keli noqday bal raawigaasi ama siqown ha noqdo sidaa xaakim ama dee wax ka acabsan haba noqdee ishkaal baa ku imanaya marka kaa shaad laydhaa waayo waxaan haynaa oo kutubtii inoogu sugan axaadiis lala gooni noqday lala keliyoobay ruuxan la keliyoobayna ruux dabdi leh oo cadaalale uu yahay saa daraaddeedna loo saxiix yeeloo lagu camalfaloo lagu dhaqmo dee iyaga haddii hadalkooda aan qaadano axaadiisani shaad bay noqonaysaa shaadkuna marduud buu ahaa marka maxaa kaba mid ah xadiidkii inama alacmaalu binniyaat cumar oo keliya ayaa saxaabadii ka warinaya uma jeedna mudlaqa niya xadiidkan bikhusuusi cumarna calqama ibnu waqaas oo keliya kaba wariyey calqamana maxamed ibnu ibraahim utaymi oo keliya kaba wariyey cid kale ma hayno oo dee dariiq sugan abaan u jeednaa maxamed ibnu ibraahimna yaxya ibnu saciid alansaari oo keliya ka wariyey markaa yaxye la soo gaadho xadiidkii dad badan yeeshay intaasoo dhan waa fardi dee marka haddii aan idhaahno xadiidkii raawi la gooni noqday kanishaad buu noqonayaa taasi waa mid xadiidka labaad uu sheegayaana waa xadiis naha can beyci lwalaa'i wahibati oo saxiixayn kuma sugan cabdillahi ibnu dinaar ayaa keligii warinayo isaguna ibnu cumar baa keligii warinayo oo cabdillahi ibnu dinaar baa ibnu cumar kaba wariyey dadkao dhammina isagunbay kaba wariyaan dariiq kale oo dee bal markaasaa u xoog loo u sugani ma jirto ra'yigooda muxuu noqonaya kanashaad buu noqonaya waana xadiidkaa saxiixa axkaam weyn ay kaba ratibaan iyo walaha inaan la iibinahayn oon laysa siinahayn lagaba ratibo walahan cidqiga kaba dhasha dee axaadiistii kale iyaduna shaado aan lagu ti fardiga ahayd hariibka ahayd bal masalan ruwaad keliya ay la gooni noqdeen laakiin ruwaad siqaadoo la aqbalay ah ee kutubtii saxiixa inooguma sugnayd ayaa ra'yigan marka la eego noqonaya shaad markaa taas baa qowlkoodii dee kaba hor imanaysa marka muxuu yihi wasaxiixu markaa fasaxiixu tafsiila marka arrinku maaha in saa lagu idlaaqo waa shaadun la yidhaahaye waa in la kala qaado kala qaadkiina haddii a la yidhaahayo tafsiilkiina dee casharka dambe inooga ima wallah subxana wa tacala aclam